sidoo kale waxaa warbixin laga dhageystay yuusuf garaad cumar wasiirka arrimaha dibadda socdaaluu ku tegay indiya oo runtii isaga iyo xeerilaalyaha guudba ee qarankaba uga hadleen muxuu ah heshiis labada dal soo wada saxiixdeen oo ku saabsanaa boqol iyo siddeed iyo toban soomaali oo burcadbadeed loo haysto in marka la maxkamadeeyo kadib heshiiskaas dartiis lagu soo dayn doono waddankiina lagu soo celin doono sidoo kale wuxuu wasiirku sheegay in dowladda indiya kala hadlay si loo fududeeyo viisaha soomaalida ay u tagaan dalkaas indiya ha noqoto ardayda iyo ha noqoto dadka caafimaadka u baxaba inay maaragtay la keeno magaalada muqdisho tiina dowladda indiya aad bay usoo dhoweysay dhowaanna waxay ka furi doontaa xafiis magaalada muqdisho oo viisaha looga qaato waxaa warbixin laga dhegeystay wasiirka amniga ee ku saabsan xaaladda amniga dalka wuxuuna aad u xaqiijiyey in howlgalladii xasilinta magaalada muqdisho iyo howlgallada guud ee dalka socdaba ay runtii meel fiican marayaan loogana mahad celiyey shacabka soomaaliyeed dadaalkooda iyo kaalinta ay ka qaataan maalmihii lasoo dhaafayna laga hortegay waxyaalo badan khatar ku noqon lahaa shacabka soomaaliyeed haddana ay socoto baaritaanno joogto ah ee dad lagu tuhunsan yahay falalkaas argagixisada howlaha socdana ay aad u wanaagsan yihiin